markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya jacfar kuukaay
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba oo aad dunida ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkan waxaa iigu martaya agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed caabi xasan agaasimuhu waxa uu ku sugan yahay magaalada tan washington ee dalkan maraykanka halkan oo uuga qaybgelayo shir waxbarashada ku qotoma waxaanu kala sheekaysan doonnaa shirkan iyo guud ahaanba xaaladda waxbarashada waddanka soomaaliya agaasimo marka hore kusoo dhowow idaacadda v o a
aada master jacfar waa dhowa waay muddooyinkii ugu dambeeyey ama maalmihii ugu dambeeyey waxaad ku sugnayd magaalada tan washington d c ee dalkan maraykanka caasimadda ama xarunta u ah maxay ahayd ujeeddada ugu weyn ee booqashadaada
bismillahi ramaan raxiim jacfar marka kuwaad waa mahadsan tahay iyo soo dhoweynta iyo martiqaadka iyo iyo iyo runtii inaan waxbarashada waxbarashada soomaaliya inaad macnaha aad tixgelin gaara siinaysaan si aad dadka soomaaliyeed ee dhegeystayaashiina ah aad wala wadaagtaan gudahan v o n waa u mahad celinaa gaaraan xafiiskooda washington oo runtii waraysiga nala fududeeyey markaan jawaabtaada markaan su-aal jawaabtaada u imaada waxay tahay safarkan tan iyo afar tobankii bisha ayaan ku sugnaa magaalada washington waxaana u imid ka qaybgalka shirweyne ay isugu yimaadaan dadweyne dadka waxbarashada ka shaqeeya ee dhammaan daafaha dunida ku nool kaasoo si sanadla ah laisugu yimaado magaalada washington mar walbana looga hadlo horumarka waxbarashada tayada waxbarashada iyo waxyaabaha soo kordhay dunida kusoo kordhay ee waxbarashada saameeyey ama sida wanaagsan u saameeyey ama sida aan ficnayn u saameeyey intaba ayaa waxaa ayaa laga sheekaystaa doodaa furana laisugu yimaadaa marka shirkaasaan u imid oo dowladda somaliyeed markii ugu horreysay ay ay runtii kasoo qaybgalayso anigoo wasaaradda waxbarashada ka socda ayaana halkan waxaan u imid inaan inaan dee waayahanaga iyo duruufahanaga intaba inaan insha allahu tacaala la wadaago communityga iyo dadweynaha sooma dadweynaha daafaha ku nool runtii ayaguna sidoo kale waayahoodii waxbarashada ka sheekeynaya in anaguna aan kamid noqno bulshadaas marka saasaan u imid halkan
waaya marka dhankiina maxaad kusoo gudbiseen halkaas
waxaan kusoo gudbinay dabcan saddex boqol dareemka tameel isugu yimaadeen saddex kun oo qofood oo dhammaan daafaha asia iyo africa iyo latin america meel bale isaga yimid qolo walbahiba waxa markaa interest ku ah dalkooda waxbarashada ayay ka hadlaysay annaga sanadkan marka soomaaliya markaan nahay waxaad ka warqabtaa jacbarow soomaaliya dee daca duruufaha ka jira iyo ardadanada soomaaliyeed waxbarashada ka maqan iyo tiradooda runtii aad u ballaaraan markaan wax yar aan dul istaago da'da waxbarashada gaartay soomaaliya ku nool oo ay dowladda soomaaliyeed ay mas-uuliyadda koowaad ka saaran tahay inay adeeg waxbarasho siiso tusaalahaan waxaad kaga qabtaa dastuurka soomaaliya iyo xeerka waxbarashada lagu maamulo xeerka waxbarashada ee soomaaliya intaba waxay amrayaan ama ay farayaan dowladda in caruurta gaardada waxbarasho in iskoollo iyo waxbarasho adeeg lacag la-aana dowladdu ay siiso marka tirada marka annaga nooga bahay inaan adeeg waxbarasho siino waa waa waa waa waa waa waa waxa waaye shan milyan oo caruur soomaaliyeeda oo dabcan xoogooda miyiga ku nool iyo qaar magaalooyinka ku nool marka wadan ay shan milyan oo caruurtiisa ahi ay da-da waxbarashada gaartay mas-uuliyadda koowaadna ay dowladda ka saaran tahay ayaa runtii ayaa miiska noo saaran oo duruufo dhaqaale iyo dowladda ka warqabsatee dabcan dakhligeeda iyo intay awoodi karto in ay in muwaadiniinteeda waxbarasho lacag la-aan siisay intay la eg tahay miisaaniyadda dowladda soomaaliyeed ee waxbarashada lagu talagalo iska xadidan salka warqabtaba waxaasoo dhan marka laisku gegeeyo waxaa runtii annaga aan aan waayo arnimo cusub waxay nagu noqotay war dadkaas fursaddii waxbarashada waayey ee da-dii waxbarashada ka weynaaday sidee waxbarasho loogu heli karaa maadaama ay muwaadiniin soomaaliyed yihiin marka waxaa jira project weyn oo runtii dowladda soomaaliyeed ay ardada soomaaliyed sifican uga faa'iidaysteen oo dowladda maraykanka hay-addeeda horumarinta u qaabilsan ee u s i d ay naga gacan siiso ayaa jira oo la yiraahdo waxbarashada asaasiga ah ee deg dega ah waxa loo yaqaana accelerated basic education oo ah in dadka da-da waxbarashada ka weynaaday in waxbarasho gaara loo diyaariyo si ay da-doodii uga daba tagaan ardadii ku da-dahay ay galaas ula fariistaan waxaa arkaysa arday shan wuxuu jira toban sano saddex toban sano afar toban sano shan iyo toban sano weligiisna iskool ma aadin marka sida caadiga waxay ahayd inuu gareedka sideedaad midka lixaad inay ku jiraan waxnimo qorkan waxnama akhri karaan meelaha miyiga oo gaar ahaan tuulooyinka ku badan yihiin marka dadkaasina fursad u abuurna mashruuc noocaasa iyo project weyn oo dowladda somalia runtii aad uga faa'iidaysatay ayaan waayahanagii iyo khibraddii aan ka faa'iidaysanay ayaan la wadaagaynay dadka qowmiyadaha kale ee shir ka soo qayb gala waaya bal intaanan u gudbin ee arrintan muhiimka ah ee aad ka dhawaajisay shirkan yaa maalgelinaya yaa qabanqaabinaya
shirka waxaa soo abaabulay shirka niman platforms ama urur weyn oo isu tegaya oo dad khubro ku ah waxbarashada oo oo internationalisa ayaa waxay sameeyaan forum weyn oo la yidhaahdo international comparative and international education society waa niman waayo araga oo adduunyada daafa isaga yimid marka waxay sameeyaan madal ay dadweynaha dunida isugu yimaadaan oo waayo arnimada iyo khibradda waxbarashada lagu kala faa'idaysto nimankaas soo qabanqaabiyey dabcan oo shirka dadka ku casuumay laakiin waxaan runtii meesha ka marnayn oo runtii door fiican lahaa hay-adda u s i d oo lacagaha waxbarashada waxbarashada xooggeeda ay ku bixiyaan lacagaha ay waxbarashada ku bixiyaan ay waxay rabaan inay ogaadaan saamaynta ay ku yeelatay macnaha goobihii iyo wadamadii ay ka furiyeen qarashaadkaas ama lacagaha ay dowladihii ay ku caawiyeen iyo wixii dabcan lacagta ay bixiyeen saamayn ah oo ay waxbarashadooda ku reebtay marka u s i d ayaa door weyn lahayd laakiin laakiin madashaas weyn oo laisugu yimaado oo oo aqoon iskararsiga ah ayaa ayaa soo qaban qaabiyey waana shir sanad walba laisugu yimaado agaasima waxaad ka dhawaajisay in budgetka ama miisaaniyadda waxbarashada loogu talagalay ee dowladda soomaaliya ay aada u yar tahay inta waxbarashada u baahanna ay aada u tiro badan yihiin oo shan milyan oo caruura baad ka dhawaajisay soomaaliya waxaa ka jira wax allaale iyo wixii caruurta ee ku kalifi karay in ay waxbarashada ka haraan amaba ay waayaan marka hore abaara baa ka jira marbadhan loo barakaco colaada baa ka jira sidoo kale iyagana ku qasba caruurta in mar badhan ay aadaan wixii hadda ka horeeyey waxbarashadu lacag bay ahayd oo waxaa suurtagala in dhaqaale ahaan caruurtii ama waalidkii ay awoodi waayaan in ay iskuulka ugu diraan hadda haddiiba miisaaniyaddii dowladdu ay yar tahay oo dhinaca waxbarashada ahayd caruurta intaas la eg ee aad mashruucan u diyaariseen ka dabageynta caruurtii ka tagtay ah ilaa intee buu idinku qaadan karaa
dabcan bahidu aad iyo aad ayay uga xajmi weyn tahay waxa la heli karo oo dabcan horta waajibkooda wuxuu saaran yahay dowladda soomaaliyeed iyo muwaadiniinteeda inay inay ka xil saaraan inay dabcan caruurtooda waxbaraan iyadoo wixii marka laga filanayo saaxiibada caalamiga ee dowladda soomaaliyeed ay haysato iyo shacabka soomaaliyeed bay haystaan oo marka kaalmaanta laga heli karo laga helo laakiin laakiin mas-uuliyadda koox horta waxay saaran tahay dowladda soomaaliyeed mas-uuliyadda ku xigtana waxay saaran dabcan shacabkeeday saaran tahay inay caruurteeda waxbarto dabcan waxbarashadu waxay kamid tahay waxyaabaha inta badan ay ay aasaasi tahay inay dowladdu iska xil saarto sababto ay tahay inaad adeeg waxbarasho caruurtaada siisahay macnaha waxyaabaha aasaasiyaadka ah ee arrimaha amniga arrimaha dhaqaalaha iyo in la yareeyo fakriga dalka soomaaliya haysta iyo sidoo kale islamid ah in shaqaala-aanta faraha badan carruurtanada haysata dadka soomaliya waxaa ka warqabtaa inay in ka badan boqol kiiba todobaatan iyo shan inay yihiin da-dooda ay ka yarta soddon iyo shan sana jir marka caruur dadtaasa waxay u baahan yihiin inaan mustaqbalka si shaqa loogu helo ama fursado le in wax marka annaga intaan dadaali karna un baa dadaalayna miisaaniyadda kooban ee dowladdu ku bixiso waxbarashadana dabcan oo boqolkiiba lix ka ah miisaaniyadda guud ee dalka waxaan ku leenaha anagu dambahada waxbarashada nahay boqolkiiba lix three six point five marka waa waa waa aad markii loo fiirsho qarashaadka waxbarashada lagu talagalay haddana waxaan xooga saarnaa inaan bal saaxiibada inaan bal saaxiibada caalamigana la kaashano sida hadda mashruucan hadda world banki oo naga sawir uu naga support gareeyo u s i d uu naga support gareeyo oo hadda aan shirkiisa halkaan u nimid ayaana kamid waxaan rajaynaynaa insha allahu inay in in safar dheer oo shan milyan oo waxbarashada ka maqan waxbarashada lagu soo xoreeyaa safar dheer iyo dhaqaale fara badan iyo runtii waxay u baahan tahay awood aad wax badan in laisugu geeyo waayahay dabcan wasaaraddu dadaal bay wadaa hadda oo waatan macalimiin markii ugu horreysay tiradoodu ay aada u badan tahay ay wasaaraddu doonayso in ay qaadato bal guud ahaan sawir guud naga siiya heerka waxbarashada waddanka soomaaliya
waxbarashada dowladda soomaaliyeed oo mas-uul waxbarashada ka ah waxay maalgelisaa ama ay maamushaa boqolkiiba saddex keliya waxbarashada macnaha ardada soomaaliyeed ee waxbarasho aada boqolkiiba saddex keliya ayaa dowladda soomaaliyeed kafaalo qaada waxbarashadooda lacag la-aantaa bixisaa inta kale oo sagaashan iyo toddobo iyo sagaashan iyo lix wax ka sii badanna waxay waxay waxay ku tiirsan yihiin lacagaha yaroo waalidiintooda ay ka bixiyaan oo ay iskoolka isaga bixiyaan marka marka doorka dowladdu intaas isaga liitaa saasuun u yar yahay laakiin haddana macnaheeda maaha inaan inaan rajo la-aan nahay dabcan waa rajo aad fiicana leenahay waana rajaynaynaa in insha allahu tacaala in miisaanaddu inta korarto sanadba sanad ka dambeeya ay marka ay kordhaan marka iskuulaadka ay dadku si waxbarasho lacag la-aan ay ku bartaan arrinka iyadoo laga duulaya wasiirka wasaaradda waxbarashada cusub tan iyo markii wasaaradda kusoo biiray wasiir faarax abdulqaadir runtii waxaan waxaan wuxuu sameeyey dadaal aad u xoog badan oo ilaa madaxda qaranka oo dhan runtii gaarsiiyey fariin ah in waxbarashada laga dhigo ajendaha labaad ee dalka maadaama ajendaha koobaad ee dalka uu amni yahay oo dabcan amni la-aantan waxba la sheegi karin marka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo xataa baarlamaanka guddigiisa arrimaha bulshada qaabirsan kulli runtii waxaa waxaa aad loogu dadaalay in miisaaniyadda waxbarashada la kordhiyo sanadkana waxaa la kordhiyey koob iyo toban milyan oo dollar oo dheeri ah oo sanadka hore miisaaniyadda waxbarashada ku jira ayaa sanadkan ku jirta taasuna marka waxay fududaynaysaa inaan saddex kun oo macalin la qoro kadib macalimiintaas markaas goobaha waxbarashadu ay ku yartaha la geeyo goobaha dhowaan shabaabka laga xoreeye la geeyo goobaha fogfog oo adeeg waxbarasho muddo dheer aan la geynin xataa dadka brifatka xataa aysan weli geynin oo in la gaaray adag tahay in xataa waxbarashadii la gaarsiiyo kamid taha runtii waana fursad weyn oo qaaliya soo kororto waxaan rajaynaynaa in insha allahu tacaala in ka badan soddon iskuul oo dheeri ah oo midka ugu yar ay laba kun saddex kun oo arday wax ku baran doonto insha allahu tacaala inay inay soo kordhiyaan saddexda kun ee macalima dhawaan la qaadanayo qaadashadoodii ayaa hadda meel gabagabaa maraysa insha allahu taala waxaan rajaynaa inay bisha maars kusoo gabagabowdo si ataabar muddo lix bilood oo loogu bilaabo waxaana la qaadanaya macalimiin jaamiciyiina si ay dabcan tayada waxbarasho kor loogu qaado waxaad ii sheegtay in boqolkiiba saddex oo keliya ay dowladda soomaaliya gacanta ku hayso dhinaca waxbarashada haddii hadda intaas oo macalin la qaato iskuullo la dayactiro hore u jiray ama kuwo cusub la dhiso deegaano aan iskuullo lahayn la gaarsiiyo oo la geeyo ilaa inteebaad rajaynaysaan in ay korodho tirada ama nisbada ardayda ay dowladda soomaaliya sida bilaashka ah wax ku barto
waxaan rajeynaynaa inay boqolkiiba saddex inta ka kacdo ay boqolkiiba toddoba ay gaarto dabcan dabcan waxbarashada dad aad u fara badana waxbarashada u baahan saddex kuna macalin iyo oo soddon iskuul laga yaaba inay macalimiin ka noqon karaan marka tirada baahida marka loo fiirsho dan shanta milyana tiri aad u koobanay ka noqonaysaa marka waxaan rajeynaynaa inaad percentageku boqolkiiba toddoba iyo wixii ka sarreeya uu gaaro insha allahu tacaala su-aasha ugu dambaysa ee aan ku weydiinayo waxay tahay waxaa timid waddankan maraykanka waxaad ka qayb gashay shir saddex kun oo qof oo waxbarashada xiriir laleh ama ku jira ama ka shaqeeya ay isugu yimaadeen adiga laftirkaagabaa halkaa wax ka soo jeediyey waxbaa la kala faa'iiday oo la kala kororsaday maxaad is leedahay waad kororsatay oo waad kula noqon doontaa waddanka soomaaliya faa'iido ayayna u noqon doontaa bahda waxbarashada iyo guud ahaan ardada soomaaliyeed
waa su-aal aad u wanaagsan jacfar aad kaaga mahad celinaa su-aashaas dabcan waxa ugu muhiimsan oo halkaan u midna waxay tahay bal inaan arko dunida kale sida ay waxbarashada u qiimayso iyo meesha waxbarashadu ay ka joogto iyo in ihtimaamka ay siiyaan intay la eg tahay waxyaabaha cajiibka horta aan ka barto waxaa kamid a dadka meesha joogay boqolkiiba siddeetan waxay ahaayeen dumar macnaa dumarku waxay ahaayeen runtii door weyn ayaa ka muuqday dadka presentationada jeedinayay oo dowladaha iyo hay-adaha matalaya dumar ay u badnaayeen meeshas marka waxaan ka barta cashir ah in dadka soomaaliyeed oo dabcan rag iyo dumar markii la isba bardhigo tiro isu dhow ah qiyaastii oo dhisa fifty fifty ayn ama wax isu dhow ah in ay muhiim tahay inaan gabdhahanaga iyo iyo dumarkanagu inay door fiican qaataan oo waxbarashada ay ay ku soo dhowaadaan oo aan dhammaan qaybaha kala duwan waxbarashada la geliyo macalimiinta hadda tusaale ahaan saddexda kun ee macalimiin hadda aan ka dhawaajinay taarget waxaa jira gabdhaha oo raba in si gaar loo tixgeliyo oo number la gaaro inay gabdha noqdaan macalimiinta sababto intaa gabar wax baratay inay inay bulsho wax barato tahay dadka soomaaliyeed oo ay aaminsan yihiin marka inay dumarku ahaayeen waxa ugu muhiimsanaa meesha jooga iyo ihtimaamka cidda wax siisa oo waxbarashada la xooga u haysa inuu dumarka yihiin marka waxaan rabaa inaan inaan mustaqbalka aan dee qorshayaashan waxaan qabnaa qorshaha waxbarasho shanta sane soo socotaan qabnaa oo runtii dumarka iyo gabdhaha soomaaliyeed fursado kala siinaa marka inaan sii adkayno oo dowladduna meesha cashir ka barata lambar one ay ahayd qodobka labaad oo ka faa'iida waxay ahayd dowladuhu waxbarashada waxay ku bixiyaan miisaaniyad runtii aad u badan boqolkiiba labaatan meesha aniga boqolkiiba boqolkiiba aan ka sheekaynayno lix boqolkiiba labaatan boqolkiiba soddon ayaa laga sheekeynaa iyo dowladuhu ku bixiyaan miisaaniyadooda ku bixiyaan waxbarashada si dadka manaa muwaadiniintooda wax loo baro oo wax akhris qoraalka in qof walba la baro sababta inta wax la aaminsan dadka dee wax akhris qoraalka bartaan inay qayb ka noqonayaan xasiloonida dalka iyo horumarkiisa waxaa kaloo shirka ka bartay oo runtii muhiim ahaa in waxbarashada ay ay tahay ay ay tahay inay tahay inay u baahan tahay go'aamo siyaas go'aamo siyaasadeed oo heerka ugu sarreeya madaxda dalka ah madaxda qaranka u sareysa madaxweyneyaasha ra-iisul wasaarayaashu ayaa arrinkan sida amniga looga birif garaya kalota looga birif garaya marka in madaxdanaduna ay macnaha waxbarasho ixtimaam gaara siiyaan ayaan kasoo bartay sababto ay tahay waxaan arkay mar kasta ay soo jeedino la samaynayo madaxweynahanaga ayaa waxaas go'aamiyey madaxweynaha amray ra-iisul wasaaraha ayaa sidaas sameeyey golaha wasiirada ayaa arrinkan isha ku haya arrinka waxbarashadu waxay qayb ka tahay ka hortaga fakriga iyo yareynta fakriga iyo shaqala-aanta macnaha waxbarashada waxaa loo arkaa inay tahay halbowlaha nolosha bini'aadamka oo dhanba oo maanaj garaysa dalalkana horumar iyo iyo runtii xasilooni u horseeda aad baad umahadsantahay agaasime kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed caabi xasan oo isagu shir waxbarashada ku saabsan uga qaybgelaya magaalada tan washington ee dalkan maraykanka waxa uu marti ku ahaa barnaamijkeenna martida makarafoonka aad baad umahadsantahay
aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka